Faafaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dabaad xooggan oo maalintii shalay ka kacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya inuu dabka kasoo bilowday kaalin shidaal isagoona u tallaabay goobo kale oo ganacsi wuxuuna halkaas ku badbeeliyay hanti aad u fara badan oo tiilay. Baraha bulshada ayaa lagu baahiyey muuqaalo muujinaya khasaaraha adag ee ka dhashay dabkan ka kacay magaalada Gaalkacyo. qaar ka mid ah shacabka gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa maamulka qaybta hoos tagta galmudug ku dhaliilay iyagoo sidoo kale ka hadlay saameynta uu reebay dabka waxaa ilaahay mahadiisaa dhibaatadii maanta meesha ka dhacday inay dhallinyarada magaalada oo dabkaasi dumiyeen waxaana ugu soo banacmaan dhibaatadaas inaan maaragta badbaadino sidaysa u fogaan ilaahay waa nagu guuleeyey waxaa kaloo xaggaan cambaaraynaynaa oo cambaareen dusha uga turaynaa inay dowladdeena soo gudan weysay gaarigii dadgemiska ahaa inuu shaqadii la rabay uu gudan waayey meesha markuu yimidna la aqoon waayey si loo shigo waxaana sabab u ah aan ku aanaanaynaa aqoondarrada maamulka haysa maanta magaalada koonfurta gaalkacyo weliba waddooyinka halbowlaha fiyaalaha waxaa ka kacay xarumaha ganacsiga kuwa qayb ka mida dab waxaan maanta la waayey degdemiskii sood gaalkacyo waa soo istaagay waan aragnay cid mataqaanaa aqoon u leh oo mataqaanaa arrintaas emergensiga ka gaarta waa la waayey dabkii sidaasu ku kacay xarumihii sidaas dabka ku ballaartay dhibaatooyin badan buu dhaliyey dukaamo badan ganacsi badan buu gubay ma aanan helin dad aqoon u leh inay mataqaanaa xoolahaas emergensiga ay ka jawaabaan degmada waxaan degmada ku dhaliilaynaa wacda degdemiska musiibooyinka dababka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay gobollada dalka kuwaasoo marka laga soo tago khasaarooyinka maaliyadeed geysta dhimasho iyo dhaawac iyadoona meelaha ay dalka ka joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shacabka ku cambaarayaan inaysan horey ka imaan marka uu dabka kaco ayna yimaadaan xilli xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen